oo istoodyada ama laamaha booliiska oo labada istoodba hadday tahay galmudug iyo hadday tahay hiiraan labadaba haddana waxaan rabaa bal wixii maadaama soo wacday wixii aan ka ogaay inaan kuu sheego saraakiishii hore meesha ugu baxday haddana shaqada wax kasoo gabagabaysay maadaama aan ahay ama aan ka horkacay qaybta labaatan iyo toddobaad gubtada shanaad waxaan rabaa inaan kuu sheego laba beelood laba beelood oo walaalaha meesha isku dhacay dadkaana way isku dhici jireen haddana ilaahay subxaana watacaala ha u saqiro wax walbaba nabadna ilaaha kala dhex dhigo waxa meesha lagu heshiisiinayo waxay ahaayna wax ka dhex dhaceen laba beelood oo beeluna beel xawaadla kamida ay tahay beeluna beel ceer ay kamid tahay oo la kala yidhaahdo beesha agoon iyo beesha baxasan oo kamida marka hadi marka haddii aan kuusoo koobo waxaa jiray diig hore loo kala qabay waxaa jiray dad hore loo kala diray waxaa jiray waxaa jiray dad islamarkaas aan kusoo baxnay oo ka dhacay dhibaatada ay ka dhacday oo la kala dilay waxaan u duubanay inaan diiggaas meeshaas ku daadanayo dadkaas walaalaha isxoldhurana aan kala dhex galno hadaan nahay laamaha amniga iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed saad ogtahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wuxuu hadda garab weyn oo siiyaa laamaha amniga sidii boliiska iyo hay-adaha ku shaqada leh bulshada waxaan marka garab siinay ciidamada kaleeto oo qalabka sida si aan u kala dhex galno maadaama saad ogtahay oo ciidamada boliiska ama nabad sugidda meelaha qaarkood aysan ku xooganayna ciidamada milatarigu ay ka shaqeeyaan ay dardar geliyaan waxyaabaha bulshada dhexdooda sidaas oo kaleeto ka dhaca oosan ahayn oo keliya cadowga ama xadidaha dalka soo soo soo hataago ama kaaha argagixisada oo hadda ku dhex jiro bulshada ku dhex jiro dadka dhibaataynao ciidanku oo hadda dagaal oo kula jiro furmaha oo kula jiro keliya aysan ahayn ood ogsoon tahay oo aad ka warqabto walaalkay in dadka bulshada oo oo shaydaanku uu ka dhex shaqeeyo ama dhibaatada ka dhex ka dhex shaqaysa in laga caawiyo meesha marka waxaan ugu baxnay muddo dhowr iyo toban dhowr iyo labaatan casho ka hora waxaan ku dhexdhexaadinay meesha la yidhaahdo cudalo iyo riigga meel la yidhaahdo oo dhibaatadan ay ka dhacday oo hoos tagtay kudmada matabaan iyo dhinaca kaleeta iyadana waxay hoos tagtaa xaduud xaduudka etoobiya iyo dadkaan soomaalida meesha iskala degyihiin walaalka marka waxa meesha ka jiray dad walaala oo laba beexada oo beesha ujeejeen iyo beesha sheeqaalo culummada dad culumaa iyo dad uqaalahoo odayaalaha kusoo baxay aninka amnigaynii ka hor odayaashii dhexdhexaadintaheeda aan lagula arrintaas lala dhameeyey ku guulaystay aninkana waan u hambalyeynayna oo u duceynaynaa insha allah hawshaas marka hawshaas marka waxay kusoo dhamaatay walaalkay in dadkii muddo loo qabto matabaan godan loo dhigo gudashii matabaan waxaan ugu soo kala qaadnay in dadkii rafiso ay kala qaataan xoolihii iyo dadkii kaleeto dhiigoodii rag sagaal nin gaar ah oo hore loo kala dilayo dhinacan hiiraan xaggii dadka dadka kasoo jeedaana ay wax dileen dhinaca galguduud xaggii dadka kasoo jeedaana ay wax kala dileen in lagu kala daaweeyo arrintaas iyadaa waa lagu ijaabooday marka saasay waxa ahayn waa gartay dagaalkan muddow soo noqnoqday muddo dheerna waa socoyey marka tirada dhimashada amaba dhibaatada ka dhex dhacday labada dhinac ilaa sagaalkaas miyaa mise wax ka badan baa jira walaala horta wax ka badan waa jiraan dad ka badan waa jiraan dadka ka badanna haddana gobol dambe muddo kaleetaa lagu ballamay laakiin hadda sagaalka qofo oo labada beelood oo walaalaha oo ay heshiis aan u kala saxiixnay ay ka dhex dhaceen hadda sagaal nin bay ahaayeen waxaa jira dad ka horeeyey oo ama magtoodii qaar hore ka kala qaataamo qaar ba mag laga qaadano weli sidoodii ay yihiin oo yani ilmihii agoonta ahay waxa muhiimadda waxay tahay ilmihii agoonta ahay iyo aabihii iyo hooyadii wiilka dhintay dhalay in la wax la gaadhsiiyo oo diyadiisii meel loogu sheego aadaan ugu hambalyeynaa waa ogolaadeen labada labada dhinac baa in arrintaas iyada ay isla qaataan waana isla qaateen saasay ahayd waa gartay waa gartay si wanaagsanaan kuu fahmay waxaa jirta warar soo bixi jiray intii dagaalkaanu socday oo ahayd in dad la kala afduubay arrintaas iyadaa ma jirtaa mase lasoo hadal qaaday arrinteeda xayse ku dambaysay dad la afduubay iyo dad la kala qabsaday taas waxay u taallaa uqaasha odayaasha dhaqanka iyo ugaasyada howlahaas dad u dhexeeyo aniga waxaa lagama maarmaha w waxaa keliya oon ka jawaab nalaga baahdo oo u baahan inaan wax ka qabano oon darder gelinayo waa gartay su-aashaydu waxay ahayd ma jiraan bay ahayd ma jiraan moogii wax ka qabashadooda odayaasha iskale saad sheegtay laakiin ma jireen waxyaabaha lasoo hadal qaaday ee la daweynayay ma ku jireen taa walaan uga dambaysaa in dadna kala qabto in aan aysan dhicin haddaan ka horaan heshiiskeeda hore aan aan dadka hore uga hadalnay mar labaadaan ka hadalnay mar saddexaadaan ka hadalnay ma fiicno wax dambiibiyaa laga siigi karana maaha marka wax yaro siiyay dhamay karaan iyo iyo iyo rubaantida iyo odayaasha dhaqanka waa gartay hadda ka waran marka jawiga sidee weeye mar lasoo dhameeyey colaaddii oo la gaaray heshiis hordhac ah inta kalena loo ballansan yahay sidaad adigu u hambalyaysay hadda xaaladda deegaanadii lagu diriray waa sidee dadku ma soo noqonayaan kalsooni intee la-eg baa ka jirta walaal horta hadda dhibaata ma jirta waxaan u heelanahay ciidamadana amniga uga horeeya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan laamaha kaleeto amniga inaan wax ka qabano meel kasta ay dhibaato ka timaado hadda waxaa jiray heshiisa hadda lasoo kala saxeexday waxa dhacday haddana nin in la dilo dadku marka dilitaan siday ku dhaafi lahaayeen waa in oo oo in nin la dilo sidii lagu dhaafi lahaayo ama loo soo qabto oo tiirka loogu soo xiro oo loo soo qasqaaso ama yacni waxa waaye ay qabiiladii iska asgartaan waa wax aada u muhiima waa waxa hadda shirka dambeetana la raba in looga hadlo oon dadku u ballaminay oon muddada ugu soo qabanay
waa gartay doorka ciidamadu waad ii sheegtay inuu ahaa odayaashaas inay la shaqeeyaan na aad ku baxdeen dhiiggaas daadanaayo oo aad eegan kari weydeen marka waxaad iiga warantaa yaa gacan idinka siiyey oo kale markaad eegto maamulada hir shabeelle iyo gal galmudug oo ay labada dhinacba ku kala abtirsadaan wax gacana oo ay ku lahaayeen hawshaani ma jirtaa marka ciidanka laga yimaado walaal ninka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed aan nahay matalan markaan aniga hadda aan afka aan kugula hadlaa uu yahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qayb iyo buugto waxaan rabaa in ku sheego aninka xooga dalka soomaaliyeed amar iyo amaameeriya wuxuu leeyahay sharwac u gaara dee mid qof ama taladeeda ma laba taladeeda ama saddex taladeeda maha in waa wixii laloo idma in dhibaatadii dhacaysa aan degdeg uga gaarno
waa gartay maxamed samey waa gartay marka sidaas darteed ad ugu baxdeen idinka keliyahana hawshaan waday soo maaha marka iyo odayaasha dhaqanka oo iskaashanayay
walaal guudi qaybta koob iyo labaatanaad iyo qaybta toddoba iyo labaatanaad labadaba waa ahaynay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qaybaho hadda labada qaybood qaybta koob iyo labaatanaad iyo qaybta toddoba iyo labaatanaad saraakiil xooga dalka soomaaliyeed oo labadaas qayb ka kala socoto iyo qaybaha haday galmudug tahay iyo hadday hirshabeelle tahay intaba meesha waan ku kulansanayna marka waxaan ku dhihi karaa waa ciidanka amniga oo dhan waxaa qaba meesha ka hay mar walbana waa sidaaso sidaasaan iskula qabanaa hawshaas aan gacan iskala geysanaa markii markii ay lagama maarmaan ay noqoto loo baahdo
waa gartay howl wanaagsan baad qabateen taliya adoo mahadsan ugu dambayntii maxaad u soo jeedin lahayd adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan radio muqdisho way ku siisay oo ku aadan labadaas dhinace hadda heshiiskooda muddo dheer laga shaqaynayaad soo dhammayseen iyo sidii loo sii dhaqmi lahaa mustaqbalka dhowe soo socda
walaal anigu waxaan ku baaqi lahay dadka walaalaha ah qof kasta oo soomaaliyeed ama dalka ha joogto ama dibadda ha joogto maanta qaangaaruhu waxay dareemaysaa in colaad ay dhibaato tahay ay walaallaan tahay ay wiillaan tahay ay garablaan tahay ee ay tahay habiin mugdiya iyo habiin yacni waxa waaye dayax ama iftiin waxa loo yaqaano ah ay kala tahay waxaan dhihi lahay dadka soomaaliyeed dhammaantood oon hadda meel gaar ah oo keliya aanan ku tilmaameyn iyo dadka hirshabeelle iyo galmudug ka soo jeeda beelaha walaalaha oo iskugu dhow oo talka ah oo labaduduba dadka lahoo walaalaah oo isla dhasho in adsigii la eedayiin adeer iyo habra walaal ah in ay joojiyaan dhacdo kasta oo dhibaata ka imaankarto daaqa ay isla daaqaan isla noolaadaan deegaanadooda ay isla joogaan yani waxa waaye wax allaale wixii dhibaato ku keenaane muuqaashooda iyo ugaasyadooda iyo waxgaradkoodu ay ka tashtaan anikana ay naga garabsadaan nabadda iyo dawladnimada soomaaliyeed in la soo celiyo dadkuna ay dawladnimadooda ka shaqeeyaan baadiye hadday tahay hadday beled tahaba waxaan dhihi karaa wa waxaan ogsoonahay yani waxa waay waxa dawladnimada la yidhaha inayna qof keliya aynan ahayn ama laba aynan ahayn ama keliya aysan ahaynna iyadana dawladnimo ay tahay shacab shacabku inay dawladnimadooda gartaan dhibaatadii iyo colaadii soddonki sane dhowr iyo soddonkii sane ay kusoo dhex jireen in dib loogu laabane uqaashooda iyo waxgaradkooda ay ka tashtaan wax kasta colaad ku keeni karo aad iyo aada u mahadsan tahay waxa uu ahaa taliyaha ama cagaarahda abaanduulaha ururka afartanaad guutada shanaad ee qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxamed saney oo qadka telefoonka iigu ramaya isagoo ku sugan gobolka hiiraan waa mahadsantaha